Bulshada deegaanka Ceeldibir ee gobolka Mudug oo warbaahinta la hadlay ayaa bogaadiyay adeegyo lagu horumarinayo baahiyaha aasaasiga ah ee deegaanka ka jira iyo waxqabadka maamulka degmada oo uu soo bandhigay gudoomiye ku-xigeenka maamulka dowlada hoose ee deegaanka Ceeldibir. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka hadlaya aragtidooda ku aadan waxyaabaha laga qabtay baahiyaha ka jira deegaanka.
waxaan leeyahay waa sax intuu ka hadlay intuu gudoomiyaha ahaa dee waa joogna anaka waxyaalaha la qabto dhan waa waxa ognahay Ee, xataa waxaa jira waxyaalo uu ka tegey oo la qabtay oo deegaanka loogu qabtay waxaan is leeyahay dee biniaadanka wax maskaxda ma soo koobi karto markaan dhegeysta waxaa ka mid ah ambalaas Ee, isbitaalka deegaanka uu soo ka soo sheekeeyey ambalaas uu leeyahay ambalaaska codsiga deegaanka ee maamulka degmada codsigiisa lagu maata lagu keenay shaariyada reer ceeldiiro banaanka jirtaa keentay nin liyaa madax u yahay ee, ee, samafada cabdidife ambalaasta deegaankay taallaa ee, maamulka lagu wareejiyey wareejintii maamulka waxaa joogay gobolka ee, galmudug gaalkacyo qaasatan mudug waxaa joogay gudoomiyaha degmada hobyo gudoomiye cismaan marka ambalaas waa kuwa jirtaa way joogtaa waa ugu daraynaa waxaan leenahay gudoomiye ogonahay kolaba anugu midada halkaan aan ka maqnaa oo hadda adugu midda ku dhow ayaa la doortay gudoomiyaha deegaanka marka isbedel weyn uu bulshada halkaan eh, city councilka oo kaleeto oo gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka waxaan isleeyahay wax badan baa degmada u qo- u qabsoomay oo ay ka dhiseenka magaaladu waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu quruxda iyo una bilicda wanaagsan caliw gudoomiyaha wuxuu qabtay muxuu waxqabadkiisa maxaa ka rabaa mise muxuu ka tegey ahaan adeehanta wallaahi waxyaabo badan uu qabtay uu wansasheeyin baa ka mid ah waxyaabaasna lagu talagalay in dadka deegaanka ay ay ka biliciyaan waxyaabahaas waxaa ka mid ah dhanka isboortiska dan aadan waxaa ka mid ah ilmaha isboortiska waxaa jirta inuu koobo badan oo deegaanka laga qabtay uu qayb weyn ka ahaa sidoo kale inuu dadka isboortiska uu dhiirigeli jiray inay Deegaanka Ceeldibir ee gobolka Mudug ayaa ka mid ah deegaanada koboca sameynaya kuwaasi oo horumar ka sameynaya dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin horumarinta adeegyada bulshada oo ay ku jiraan waxbarashada iyo caafimaadka.